dadweynaha ku nool magaalooyinka qardho ufweyn iyo eil ee puntland ayaa saaka u dareeraya goobaha codbixinta iyadoo ammaanka magaaladana magaalooyinkaasina si weyn loo adkeeyey wariyaheena faadumo yaasiin jaamac oo ku sugan magaalada qardho ayaa warbixintan ku eegeysa xaaladda magaalada iyo sida ay doorashadani u socoto doorashadan saddexda degmo ufayn ayl iyo qardha oo ah mid hordhac ah ayaa saakay lixdii subaxnimo waxa ay ka bilaabatay degmooyinkan loo asteeyey waxaana gebi ahaanba la joojiyey isu socodka gaadiidka magaalooyinka ay ka socoto doorashadu taliyaha qeybta booliiska gobolka karkaar gaashaanlo sare faarax nuur maxamed ayaa v o a u sheegay in shan iyo labaatanka goobood ee degmada qardho ay ku sugan yihiin ciidamo ammaanka sugaya waxaa kale oo taliyuhu inoo sharaxayaa tallaabooyinka dhinaca ammaanka ah ee ay habeennimadii xalay ku dhawaaqeen ammaanka gobolka karkaar guud ahaan waa sugan yahay degmada qardhaa waxaa ka dhacaya doorashadan shan iyo labaatan xarumood oo sejeen loo diyaariyey baa ka dhacaysaa doorashadu ciidamada amniguna goob kasta way ku sugan yihiin waxayna sugayaan ammaanka waxaa dheer ciidamadaas ciidamo kale oo ka saa'id oo loogu talagalay magaalado dhan in amnigeeda sugaan marka amnigu saakito waa ujeedaa sida xaaladiisu tahay dabcan jawigu jawiga hore wuu ka bedelan yahay marka bal awaamiirta cusub oo saakay dadka aad kusoo rugtaan maxaa kamid ah idinkoo amniga sugaaya faadumay dadku wax badan oo ay sugayeen baa u yimid waxaan filaya inaan isla qaadan doono waxaa ka reeban gaadiidka isu socodkiisa magaalada maarata in la jaamgareeyo waxaa ka reeban qof aan kaar wadan inuu seejooyinka yimaado oo au maaragtay dadkii codaydayay oo laynka ku jiray khashaad ku sameeyo waxaa ka reeban magaalada in waxna soo galaan waxna ka baxaan marka ammaanku boqol kiiba boqol ammaan laisku halayn kara way aad buna ammaanku sugan yahay
qaar ka mida urur siyaasadeedyada u xusul duubaya inay guulo ka soo hoyaan doorashadan iyo dadweynaha doonaya inay codkooda dhiibtaan ayaa dareenkooda uga waramay v o a magacaygu waa maxamuud khaliif xasan injineer jabiye gudoomiyaha ururka cadaalad iyo sinaan olihii waa noo soo dhammaaday saddex isku soo bax baan ka qabanay magaalooyinka ay doorashada hordhaca ay ka dhaceyso oo maanta waxaa la sugayaa shicibku inay codeeyaan codkoodana ay ku kala saaraan ururada bismi raxmaan raxiim magacaygu waa caashe khadar cabdi waxaan ka tirsanaha urur silsilaadka kaax dareenkayga wax lasoo koobi karo ma ahan maanta waa maalin taariikhiya waa maalin isqori doonto baaldahaba ka geli doonta marka koowaad waxaa rabaa ina ilah umahad celiyo noo suurta geliyey marka labaad waxaa rabaa ina umahad celiyo madaxweyne sayid cabdilaahi deni oo faafaladaas cusub iyo hirgelintaa iyo asaasintaas u qabaaldhigay oo dhagax u dhigay inaan codkeena dhiibano waxaan ahay anigu sharax gola degaan waxaan u taagan inaan golaha degaan kusoo baxo kuraasta inaan ka noqdo dadka bulshada wax ka bedeli doona degmada qaran u adeegi doona magacayga waa nadiifa maxamed cali waxaan ahay isku duwaha ururada haweenka sagaalka goboleed puntland saaka waxaan u taaganahay inaan cod ka bixiyo waana aad baan ugu faraxsanahay in ay noqoto qof iyo cod guulo waaweyn inay kasoo hoydaan oo ay maaragta taabo gasho aada iyo aad saaka waxaa jirto gabdho badan oo maanta u taagan golaha deegaanka gabdhahaas oo ah xisbiyada kala duwan ee tartamaya marka fursad aada u weyn waa afartan iyo labo gabdhood baa ku jira marka waa fursad fiican jawiga magaalada qardho waa mid ka duwan xilliyadii hore waxaana saaka lixdii subaxnimo dadweynuhu u dareereen goobaha codbixinta safaf dhaadheer ayaa loogu jiraa sidii qof waliba uu codkiisa si toosa ugu dhiiban lahaa faadmo yaasiin jaamac v o a qardho